bismillahi raxmaan iraxiim duhur wanaagsan khiyaartaa wada naga dhegaysanaysaay waa duhurnimo jimca taariikhduna ay ku beegan tahay labada bisha sagaalaad sanadka laba kun lix iyo tobanka qodobada wararka oo radio muqdisho idiinhayana waxaa ka mid ah daliska nabad sugidda iyo sirdoonka koonfur galbeed soomaaliya ayaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxa ay ku soo bandhigeen rag lala xidhiirinayo inay gacansaar la leeyihiin ururka daacish gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka qayb galay aas loo sameeyey saddex qofood oo rayida oo maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab ay ku dileen deegaanka biya cadde oo hoostaga magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe maamulka degmada laasacaanood ee puntland ayaa faahfaahin ka bixiyey weerar kooxo hubaysan ay ku dileen madaxii xisaabaadka ee shirkadda dahabshiil ee gobolka banaadir kaasi oo howlo shaqo u joogay laasacaanood galmudug oo maanta war-saxaafadeed ka soo saartay xayiraadda puntland ay ku soo rogtay gawaaridii isaga kala gooshi jiray labada dhinac akhbaaraadka dibadda ee rediyo muqdisho uu idiin hayana waxaa ka mid ah wafdi ka socday golaha ammaanka ee jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ayaa lagu wadaa in maanta booqasho uu ku tago caasimadda dalkaasi suudaan ee jubba si ay u qanciyaan dowladda inay aqbasho ciidamo ka socda gobolka oo halkaasi la geeyo intaas waxay ahaayeen qodobadii warkeenna duhurnimo ugu waaweynaa u diyaar garoowa warkaasi oo faahfaahsan oo goordhow aan idiin ambaqaada insha allah
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda fmk ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho net iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
duhur wanaagsan mar kale khiyaarta awada naga dhegaysanaysaa jimco wanaagsan warkii oo dhan taliska nabad sugidda iyo sirdoonka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta magaalada baydhabo waxa ay ku soo bandhigeen rag lala xiriirinayo inay gacansaar la leeyihiin ururka daacish siraaji sheekh isaaq wariyaha warbaahinta qaranka ee gobolka baay ayaa tafaasiisha warkan inoo soo diray raggan maanta taliska nabad sugidda iyo sirdoonka koonfur galbeed soomaaliya magaalada baydhabo ay ku soo bandhigeen tir ahaan waxay gaarayeen afar oo mid ka mida uu yahay wakiil ururka daacish ay usoo magacaabeen gobolka baay gaar ahaan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaana sidoo kale ka mid ah raggan lasoo bandhigay maanta nin ku takhasusay samaynta qaraxyada waaweyn kaas oo kooxda daacish ay usoo magacaabeen gobolka baay si qaraxyo fara badan uu ugu sameeyo saaxiibadiisa kale ee isaga la shaqaynaya isagoona awal ka soo howlgalay gobollada banaadir iyo shabeellada hoose waxaana xilligaasi uu ahaa al-shabaab waana nin ku caanbaxay samaynta qaraxyada waaweyn labo ka mid ah raggan waxaa muddo dhowr sana ay ku jireen ururka al-shabaab iyagoona ka soo howlgalay gobollada galgaduud hiiraan banaadir baay bakool iyo gedo waxaana mid ka mid a uu ii sheegay inuu ku dhaawacmay lix jeer isagoo u dagaalamaya ururka al-shabaab waxaana hadda ururka daacish ay ku soo biireen wakhti dhow iyagoona magaalada baydhabo doonaya inay ka fuliyaan daliil qorshaysan iyo qaraxyo waxaana loo soo hilsaaray inay u howlgalaan habkan tuuridda bambaanooyinka ugaarsashada dadka wax ku oolka uwa bulshada soomaaliyeed waxaana shabakadan oo ka koobnayd qaybo kala duwan sida qaybta miinooyinka madax jibiska iyo tuuridda bambaanooyinka iskudubridkood iyo dhismaheeda lahaa horjoogayaal ka tirsan ururka daacish oo ku sugan sida iyagu ii sheegeen gobolka bari gaar ahaan buuraha galgala waxaana raggan dhammaantoodii lasoo faray inay ka furtaan magaalada baydhabo ganacsiyo yaryar si aan loo fahmin howlaha ay u joogaan magaalada baydhabo islamarkaana isku maaweeliyaan ganacsigaasi si aan looga shakin waxaa sidoo kale talisku uu soo bandhigay bambaanooyin iyo bistoolad makaaruf ah oo iyagu doonayay inay ku howlgalaan waxaana raggan iyo aniga maanta wakhti badan aan ku qaadanay xarunta taliska nabasugidda koonfur galbeed soomaaliya ee magaalada baydhabo waana kuwan iyagoo iga warbixinaya ujeedka ay u soo gaareen magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ilaa iyo afar sano may ka shaqeeyay aalasha biyaha ilaa iyo marka dhexdeeda kadambe al-shabaab saas ana shaqeeyo ay baarka la shaqeey meelaha shaqeey may ka haaye markaasay meelle amiir fasiira amiir fasiira ka haay dagaalgelida oo dhanka qaabilsanaay mayna ka shaqeeyay meelu nambar konton ilaa haatan aan dhahayto jaziiro aalasha biyaha dhahalle ilaa ka xasheega latooda ka shaqeeya roodkee ama meele ka shaqeeyo reer kala jara iyo shabaab isla gefni waa isfaham wayni marka isfahamna may ka biray almana leeyi oo daacish leeyi oo ragragkabad abe rag badan ba ah oo adad ahaan oo gaarayaan toban qof ama le ayaga meelaak kadib ka shirnay aalashubya gabaliley ka shirnay shirki ka dambe aanay maylahay han saaray magaalada baydhabo intaan bahay bas shaqadii waxaan ahaa jiray nin jabhada jabhadaan jabhadaan ahaa jiray dhankan oo bandarsho la yihahdo meesha aaggaan la yihahdo ee waxaa la yihahdaa shabeelaha hoose dhankaasaan kasoo shaqeeyey waxaan ahaa meelaha aan macnaha ka howlgeli jiray waxaa ka mid ah meel la yidhaahdo arbacow ee meel kaloo la yidhaahdo helgaruun ali- ee, maxaa la yidhahdaa lambar konton meel la yidhahdo waa alyaasir ee xarakada ee u taqaano nimankan la yidhahdo shabaabka u yaqaaniin kadib aniga ayaga saa iskula shaqaynayna waxay ra- maalmo kadib adigoo isku dhacnay kadib haddana waxaa ee, waxay ugu yidhaahdeen niyahow inkastoo adigana aad aad ragga dhexdooda maqan wax ku dhex samaynaysa in waxaan rabnaa wax alaab noo sameyso oo qa- qaraxyada ayaga dhexdooda waxaan kula so ee, markaa ayaga dhexdooda markaa waxay rabayeen inay u diraan qoladan oo lidaa mutafajiraadka u yaqaaneen qaraxe kadib ay ii yimaadeen dhowr xabaa aa u sameeyey waa iga qaateen waa ugu sameeyey haddana maalin kale waa iga qaateen ilaa lix maxab markaa u sameeyey iga qaateen kadib waxay u yidhahdeen farsamadan farsamo kadib uma haysaa
markaas kabacdi ma manaaday haddana khilaafada islaamka oo daacash dada xiriir iyo haniidhaysi dada taleefon macnaha isku baranay markaas kabacdi marka een, taleefon iyo walaasal iyo bari dada rigaas baranay rigaasa een, mayba in go-am yaniyanan la shaqeey magaalada baydhow lahayn dari oo magaalada baydhow walahayn dari inana een, shaqo oo fuli bambutuurka iyo bastoolada si aduu macnaha dadka la dhibaateeyo markaas kabacdi mayo een, shaqadaas shaqadaas hanbahi yaa lahayn gadari baydhow shaqadaasana een, oo ee, waltuurowka iyo waljilowka tag shaqadaasa injeedi daash sababtanan kureegi mayay tahay sababta saase waan sheego uma bajartolaakase kuryaniska saaneeyo yo kumaday ayay tashkiiliyeen arrintaasi oo hatan intanan roogna maana oo dhinaca boosaasid i jiraan nimankaas ayay tashkiiliyeen ee barnaamijkaasi oobnin gobodka kwaram amalaya yaran markan kolley muddo ka baad anaku ogolaadeen inaan la sheegay nimanka boosaaso roogaan boosaasinta ku roogaan nimanka ma ihi boosaas kolley taleefon lay iskulla hadalaayo laakis ee ay ba- buuro meelo meelahaas u sheegayn kolley galgalay iyo meelahaas ha meelahay rooga markan iska saasaa nimanka ha iska saan ha Ah.
iska saan marka markay araynaa magaalada baydhabo amba hoolasii hoolasku qabay ha
een hoolo marka lahasi hil saaray oo magaalada baydhabo lahasi hidir may kumid ahay weelamay kumada ee haddii inaga tamaanaa bastoole nin ka garaaban iyo bam haddii nagata haddii miinooyin oo dhow kala geliya nagata maanaha intaasalaan indiriya baydhabo een markii kiin koray jaray koojo haytay marka oo anoo daasha Waa adoo adoo adoo shabaab ay ka roogi jirtay dabcan kasaasi ha anoo daasha ha markiin koreytiyo ha adoo dacsata ha siraajish aysaaq warbaahinta qaranka soomaaliya magaalada baydhabo
gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka shabeellada dhexe ayaa ka qayb galay aas loo sameeyey saddex qofood oo rayid ah oo maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab ay ku dileen deegaanka biya cadde oo hoostaga magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka shabeellada dhexe uu heliyaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka iyo saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa waxay gaareen deegaanka biya cadde halkaasi oo wararku ay sheegayaan in maleeshiyaad ka tirsan argagixisada al-shabaab ay dad radiyeeda ku laayeen waxaana guddoomiye ku-xigeenka uu radio muqdisho uga warramay ugu horreyn sida ay wax u dhaceen
hadda waxaan joognaa meeshii dhibka ka dhacay oo u dhoweyd tuulada biyo cadda u dhoweyd marka saddex qofoodaa ku geeriyootay meesha wiil iyo aabihiis iyo oday kaloo martiyahayo usoo martiiyey marka xalay cidda marka ilaahay ha u naxariistaan leen gacan ka daran dhibaato ummadda soomaaliyeed nimanka dhibaatada u geysan jiraan dhibkaas maaragta ka dambeeyey marka ilaahay ha u naxariis sabr iyo imaan allaa ka siiyo inka maaragtay in ehelkooda ay ummadda soomaaliyeed dhammaan qaraabadooda waa tahay guddoomiye marka ee, dabcan ee, kooxihii ee, dadkaasi rayidka dhibaatada u geystay ka maamul ahaan wax tallaabaa ama baaritaana oo aad samayseen ma jirtaa way jiraan baaritaano laakiin baaritaanada weli maaragta sooma dhamaystirin marka markay soo dhamaystiraan aan ka warbixin haduu laa yidhaahdo dabcan hadda dadkii ayaad u tagteen ee, doorkaan qaadanayaasi inaan dadkii dhibaatada gaarteen dareenkaas xanuunka badan aan la qaybsano midda labaadna aan maaragtay u foorgalno dhibaatada iyo dhacday maaragtay iyo qaabkii maaragtay loo heli lahay maaragtay information iyo warbixino sida ay maaragtay arrimahaas maaragtay dadka meesha dhibka ka geysta kulli meesha ma joogaan waa dad yimid marka markay qof ma- dad dhibaato geysaa meertegayaan waxaa laga yaabaa inay maar wax un markaas sahana ay leeyihiin marka inaan anagana un xaaj- xaaladaas ku furgalno saan wuxuuna maaragtay wixii xogahoo maaragtay ku saabsan arrimahaas iyo dhacdooyinkaas ku saabsan iyo sidii maaragtay arrimahan dib looga sii gaashaamo lahay ciidamada ammaanka meesha jooga iyo annaga aan maaragtay uga wada hadalno saraakiishooda Eh, laakiin dabcan eh, biyo cadda deegaanada dowladdu ay ku sugan tahay oo ciidamada dowladdu ay joogaan ayay ka mid tahay say ku dhacda marka in iyadoo ciidamadii dowladdu halkaas ay joogaan in dad rayida inta eh, halkaasi lagu xasuuqo ay ka baxsadaan kooxihii dhibka geysta wax kasta qadarka ilaahay ka weyn hadday ilaahay qadarkiisa uu ay yimaado wax walba way dhacayaan marka dhacdadaanu way dhacday nimankaanu maamulka dowladda ama maaragtay ma ciidamada dowladda ma joogaan guri kasta iyo geed kasta mala taagno marka dad nabad ku jirta guryahooda joogo hadda wax falaada iyo wax dhibaata aanan ku jiifan ayay maaragtay niman yaroo koox oo markaa soo dhuumatay soo weerareen marka dadkii meeshay ku xabadeeyeen marka ciidamada ay ku soo baxeenna way ka carareen
kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka shabeellada dhexe axmed meyre makaraan axmed faal oo isagoo ku sugan deegaanka biyo cadde qadka taleefonka ugu warramayay rediyo muqdisho maamulka degmada laasacaanood ee puntland ayaa faahfaahin ka bixiyey weeraro kooxo hubaysani ay ku dileen madaxii xisaabaadka ee shirkadda dahabshiil ee gobolka banaadir kaasi oo howlo shaqo u joogay laasacaanood xasan jeelaani cali xasan haykal ayaa tafaasiisha warkan ka soo diray magaalada boosaaso magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa xalay waxaa lagu dilay ganacsado caan ah oo u shaqaynayay shirkadda dahabshiil group ah halka ganacsado kalena oo isaga la socday ganacsadahaasi dhaawac uu ka soo gaaray weerarkaasi ganacsadaha koowaad ayaa waxaa lagu sheegay magaciisa maxamed xirsi yuusuf oo ahaa madaxii xisaabaadka shirkadda dahabshiil group ee gobolka banaadir waxaana sidoo kale weerarkaasi ku dhaawacmay siciid cabdi hibaandhe oo isna ahaa ganacsado reer puntland ah mukhtaar mahad cawad guddoomiyaha gobolka sool ee puntland ayaa waxa uu raadiyo muqdisho uga warbixiyey dilkii xalay ka dhacay gobolka sool waxaana uu tacsi uu u diray marka hore eheladii iyo qaraabadii asxaabtii uu ka geeriyooday ganacsadahaasi
ina lilahi wa inaa raajicuun waxaan ka tacsiidaynayaa ee geeridii naxdinta lahayd ee ku timi maxamed xirsi yuusuf oo ahaa ganacsade ee, u shaqeeya ee, daxabshiil group ama kambeliga gu- ee, daxabshiil ee, ahaana madaxa xisaabaadka ee gobolka banaadir ee, aad iyo aad baan ugu taxsiidaynaynaa amir iyo iimaan ilaahay isagana naxariistiisana ha ka waraabiyo ee, weerarkaa wuxuushnimada waxaa kaloo ku dhaawacmay siciid cabdi faandhe oo ahaa isna ganacsade ee, reer buntlandna oo boosaaso ka ganacsan jiray ee, marxuumkaa ku geeriyooday ee, magaalada laascaanood ee, abaaro salaadii cishe ka bacd ayaa lagu dilay ee, ninka kale ee dhaawaca ah ee ciid cabdi faandhana uu ku dhaawacmay ee, labadaa nin laba nin oo ganacsada bay ahaayeen ilaa iyo haddana haddaanu ee, la xidhiidhnay ee, maamulka gacanta ku haya degmada laascaanood wax cid ah oo ee, loo hayo ama loo soo qabto ma ayan sheegin ee, waxaanu kala ognahay ilaa iyo labadii kun iyo ee, ee, sideedii ee, ama inta dad tiradoodu ay lix iyo soddon ama ka badan tahay halkaasi siyaabo kala duwan loogu dilay oo ugu dambeeyey ee, maxamed xirsi yuusuf ee, dhowr bilood ka hor lagu dhaawacay ee, madaxii shirkadda telesom ee ee magaalada laascaanood ama gobolka sool Eh, ilaa iyo haddana eh, eh, waxa weeye cid loo hayaa ma jirto Eh, waxaanu kaloo ka tacseedaynaynaa eh, yoolalkii kala duwana ee ka dhacay magaalada gaalkacyo ama gobolka mudug oo ay ugu dambeysay kii xalay
ilaa iyo haatan ma jirto cid loo soo qabtay dilkii xalay ka dhacay magaalada laascaanoodda sanadkii labadii kun iyo sideedii magaalada laascaanood waxaa siyaabo kala duwan loogu dilay ganacsato caan ah kuwaasi oo tiradooda lagu sheegay ilaa iyo lix iyo toban qof xasan haykale raadiyo muqdisho boosaaso
galmudug ayaa waxaay war-saxaafadeed ka soo saartay xayiraadda maamulka puntland oo ku soo rogay gawaaridii isaga kala goosha jirtay labada dhinac cabdirasaaq maxamed axmed uuriyaa warbaahinta qaranka ee gobolka mudug ayaa faahfaahinta warkan ka soo diray gaalkacyo kadib markii dhowaan dowlad goboleedka soomaalida ee puntland ay soo saareen go-aan ku aadan in gaadiidka ganacsi ee soo kala gosho deegaanada koonfurta iyo dhulka maamulka puntland aysan ka gudbi karin magaalada gaalkacyo ayaa waxaa maanta kadib shir ay ku yeesheen magaalada gaalkacyo xubno ka tirsan golaha wasiirada uuna shir guddoominayey madaxweyne ku-xigeenka ahna siyaalaha ilka madaxweynaha maxamed xaashi cabdi waxaa laga saro war-saxaafadeed ku aadan arrintaasi war-saxaafadeedkan ayaa waxaa warbaahinta u akhriyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta hidaha iyo dhaqanka dowlad goboleedka galmudug daa'ir saarax sidow waxaana war-saxaafadeedkani uu ka koobnaa ilaa sideed qodoba waxaana maamulka galmudug ay sheegeen inay aaminsan yihiin inuu soo adka shacabka iyo madax banaanida ganacsiga ay lafdhabar u yihiin nolosha shacabka soomaaliyeed gaar ahaanna shacabka galmudug iyo puntlandna waxaa ka digaynayna in xanibaada iyo kala qoqob lagu sameeyo isku socodka shacabka walaalaha iyo madax banaanida ganacsigooda uu horseedi karo burbuq dhaqaale iyo amni darro baahda waxaa qodobka saddexaad ee war-saxaafadaasana lagu beexay waxaan tuunsannahay in go-aamadaas ay yihiin kuwa dad yar oo ku jira xukuumadda puntland ay dana qarsoon ugaara ka leeyihiin ayagoo marmarsiyo ka dhiganaya sida ay sheegeen arrimo amni islamarkaana aysan ka turjumaynin danta rabitaanka iyo maslaxadda shacabka iyo ganacsiyada puntland qodobka falaad ee war-saxaafadeedkan ayaa waxaa lagu qeexay waxaan ka xunnahay khasaaraha ka dhashay go-aamada aan laga fiirsan ay gaadhin puntland kuwaas oo keenay in afartan iyo sideed saacood laxanimo gawaari sida xoolo nool khudaar raashin iyo badeecooyin kale sababeyna in xoolihii ay baktiyaan khudaartiina baabado ayna ka dhashaan burbur dhaqaale oo xoog leh kuwaasoo kusoo horjeeda qaanuunka ganacsiga horumarka soomaalinimada iyo garashada wanaagsan ee bini aadamka qodobka shanaad ee war-saxaafadeedkan ayaa lagu qeexay waxaan ku wargelinaynaa dowladda federaalka soomaaliya iyo bulshada caalamka inay sidau kula socdaan in gaarama ay ku hayaan eelaba ay puntland ka samaynayso oo ah ku-xadgudubka heshiiskii ay gaareen galmudug iyo puntland labadii bishii december ee laba kun shan iyo toban ayna goobjoog ka aayeen dowladda federaalka soomaaliya iyo bulshada caalamka qodobka lixaad ee war-saxaafadeedka ayaa isla lagu xusay in galmudug ay ka xun tahay dhibaatada ku dhacday ganacsatada iyo shacabka soomaaliyeed waxaana muujinaynaa walwalka aan ka qabno arrinkaasi wixii awaaq xumaha ee dhaqaale amni darre ee bulshada ee ka dhashay arrintaasina ay mas-uuliyaddeeda leedahay dowladda puntland qodobka toddobaad ayaa isna ah kala soo jeedin ku aadan kuwa maamulka puntland taas oo in ay ka waantabaan falalka xambaarsan daandaasiga iyo colaad abuurka ay ku kacayaan ayaa lagu sheegay taas oo marmarsiyo ay ka dhiganayaan amni darro qodobka geed ee war-saxaafadeedkan ayaa waxaa sheegeen galmudug inay soo dhaweynayaan kuwa dadaalayaan wax kasta oo soomaalinimada midnimada ummadda soomaalida walaaltinimada iyo darisnimada xoojinaya war-saxaafadeedkan ayaa waxaa ku saxiixan madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug maxamed xaashi cabdi cabdirasaaq maxamed axmed raadiyo muqdisho gaalkacyo
ciidamada dowladda oo kaashanaya kuwa maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa la wareegay gacan ku-haynta deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka bakool iyadoo ciidamadu ay ku guulaysteen in dib loo furo waddooyin ay goodoomiyeen maleeshiyaadka argagixisada ah ee al-shabaab taasi oo caqabad ku noqotay kal hore bulshada degan gobolkaasi guddoomiye ku-xigeenka labaad ee maamulka iyo maaliyadda ee gobolka bakool ayaan qadka taleefonka kula xiriirnay oo faahfaahin ka bixiyey xaaladihii ugu dambeeyey ee ammaanka gobolka iyo howlgallada ay wadaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa maamulka koonfur galbeed soomaaliya ee meesha looga saarayo argagixisada al-shabaab
guud ahaan kaga warrami karnaa gobolka bakool annaga maxaa la dhahayay nimanka la yidhaahdo cadowga soomaaliyeed ee ugu ee dhawaanahan ama sanadkan gudihiisa waxaa ka jiray guud ahaan gobolka bakool la dagaalan oo ka dhana dhinaca al-shabaab in lala dagaalamo shacab iyo ciidan iyo dowlad maamulba hadee qorshahaasaan ku jirnay waxaa noo suurta gashay inaan maxaa la dhahay aan ka xurayno goobo ka tirsan goobihii ay ka tilin jireen al-shabaabka wadooyinka hadda si toosa waxaa noo shaqeeya wadadan kasoo baxda beledweyne ilaa iyo xudur iyo ceelberde ilaa iyo xudur deegaano kaleetana hadda dagaal culus baa lagu qaaday al-shabaab saa u wareyseenba oo dowladda ay og tahay waxaa la oga laayay bishan gudaheeda ciidan badan baa looga dilay al-shabaabka waana la laayay haddana waxaan jecelnahay inaan ka ciribtirno guud ahaan gobolka bakool waa tahay ka waran dabcan jidgooyin xoogan ayaa jiray oo dadka deegaanku ay caqabad ku qabeen gaar ahaan gaadiidka ganacsiga ee isaga kala gooshi jiray deegaanada gobolka bakool caqabadaasi ma la xaliyey ciidanku howlgal ayay sameeyeen saa dareemaya haa haa walaalow boqolkiiba toddobaatan waagii hore waxay ahaayeen boqolkiiba zera la ahaa go- go-doon baa lagu jiray hadda wadada waxaa nooga daran baydhabo iyo inta udhexaysa gobolka boqol iyo gobolka baa inta udhexaysa taasna arinkeeda waa lagu jiraa haddii ilaahay najaasiyo laakiin dhibaato badan ayay dadka ku hayeen laakiin hadda waxaan dhihi karnaa al-shabaab waaba ka cirib tirnay in yar baa noo dhiman intaasna haddii ilaahay na gaarsiiyo ciidanka dowladda waxay awood u leeyihiin inay meel walba ay galaan ay la galaan maogii ciidamada meel iskama fadhiyaan shacabka ma fadhiyo maamulka gobolka iyo maamulka degmadana ma fadhiyo guud ahaan iyo shacabkaba shacabka ayaa keenay guushaas meeshaas la-eg shacabka soomaaliyeed si fiican buu ula shaqeeya ciidamada dowladda iyo ayuu ula shaqeeyaa guulna waa laga gaaray waata ee dabcan ee arrintan ku aadan jidgooyooyinka iyo gaadiidka ee caqabado badan ayay dadka ku hayeen oo deegaanka ee in muddo go-doon ayay ku jireen dadku oo nolosha caadiga ah xitaa ciriiri bay gashay oo ganacsigii iyo gaadiidkii badeecooyinka kala duwan waday ee deegaanka isaga kala gooshayay culaysyo badan baa ka taagnaa ka waran hadda maadaama qaybtii ugu horreysay lagu guulaystay in la furo waddada dadkiina noloshoodu ay caadi u soo noqonayso rajada laga qabo in waddooyinka kale ee sidaa la mida ee al-shabaab ay go-doomiyeen in aad ka maamul ahaan aada dib u furtaan oo ciidankii iyo maamulkii ay si wada jira ay isaga kaashadaan walaalow rajo aada u weyn baa looga leeyahay haddee waxaa waaye waddankeena soomaaliya ee waxaa xureyn kara ummadda u dhalatay ee dalka u dhashay ee dalka u dhashay ayaa xureyn kara cadowgana waxaa ka saari kara shacabkii ummadda u iskaastay taasna waa helnay ilaah baana gaarsiiyey waqtiga waxaan jecelnahay guud ahaan xididadii gobolka bakool iyo inta ka inta ka dambaysaba iyo gobolada baasha koonfur galbeedba in looga siibi doono xididadii ku dambeeyey al-shabaab
halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya wafdi ka socda golaha ammaanka ee jimciyadda quruumaha ka dhexaysa ayaa waxaa lagu wadaa inay booqasho ku tagaan caasimadda dalka suudaanta koonfureed ee jubba si ay u qanciyaan dowladda waddankaasi inay ka aqbasho ciidamo ka socda gobolka oo dalkaasi la geeyo danjirayaal ka socda shan iyo tobanka xubnood ee golaha ammaanka ee jimciyadda quruumaha ka dhexaysa ayaa la filayaa inay la kulmaan madaxweynaha dalkaasi salfakiir kaasi oo dhowaan ka biyadiiday in ciidamo gaaraya afar kun oo ka socda gobolka la geeyo dalkiisa si ay u taageeraan howlgalka qaramada midoobay ee koonfurta suudaan waxaana laga yaabaa in dalkaasi laga saaro cunaqabateyn dhinaca hubka haddii ay ku gacansayraan dalabka golaha ammaanka ee qaramada midoobay dowladda suudaanta koonfureed ayaa sheegtay in marka hore ay doonayso inay wax badan ka ogaato waajibaadka shaqo ay yeelan doonaan ciidamadaasi golaha ammaanka ee jimciyadda quruumaha ka dhexaysa ayaa bishii lasoo dhaafay meel mariyey in la geeyo dalkaasi suudaanta koonfureed ciidamo nabadilaalineed oo dheeraada kuwaasi oo ka socda wadamada gobolka oo gaaraya ilaa iyo afar kun oo askari ciidamada dheeraadka ayaa qayb lixaad leh ka qaadan doonaa sugidda amniga caasimadda jubba si ay u ilaaliyaan yigidda diyaaradaha iyo xarumaha kale ee muhiimkaa waxaana amar ay u haystaan inay ilaaliyaan oo tallaabo ay ka qaadaan koox waliba oo weeraro ku qaada xarumaha qaramada midoobay hay-adaha gargaarka iyo dadka rayidka ah kumanaan qof ayaa lagu dilay dalkaasi malaayiin qof oo kalena waa ay ku barakaceen tan iyo markii colaadda ay ka bilaabatay dalkaasi sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii warkii caalamku aad ka dhagaysanayseen khiyaarta hawada nagala xidhiidha rediyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya xilligan waa naga intaa ciddii uu sheego webbayskeena radio muqdisho dot net ayay ka heli kartaa